أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa quus xoogan ka muujiyey dhammaashaha dagaalka ka socda gudaha etoobiya isagoona hanjabaad culus u diray jabhadaha la dagaalamaya madaxa maamul goboleedka ashaadolo dirarka ah ee jubbaland ayaa xabsi guri ka dhigay saraakiil ciidan oo maamulkiisa ka tirsan xilli ay ka sii darayso xiisada kala dhexaysa kooxda riddada soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa quus xoogan ka muujiyey dhammaashaha dagaalada ka socda gudaha etoobiya isagoona hanjabaad culus u diray jabhadaha la dagaalamaya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulan ay xisbiga talada haya ee dalkaas ku lahayeen magaalada adis ababa uga hadlay colaadaha muddada dheer ka socda dalkiisa isagoona sheegay in xoogaga fallaagadu aysan awoodin inay guul ka gaaraan dagaalka xataa haddii ay dagaalamaan kunsano khudbadda abiy axmed uu kulankaasi ka jeediyey oo u muuqatay mid quus ku muujinayo in muddada dhow ay soo afjarmaan dagaalada ba-an ee dalkaasi ka socda ayaa sidoo kale hanjabaad hawada u mariyey kooxaha fallaagada ah ee xukunkiisa diidan kulankan oo lagu qabtay howlka adwa ee magaalada adis ababa markii xisbiga talada haya ee etoobiya ee loo yaqaan brosperity barty la aasaasay ayaa looga hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee dalkaas sida ay ku warantay warbaahinta gudaha shirkan ayaa kusoo aaday laba sano kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ay dowladda abey la gashay jabhadda tigreega ee t b l f kaas oo tirada dadka lagu dilay lagu qiyaasay ilaa hal milyan oo qof xukuumadda abey ayaana hadda ku jirta dagaal kale oo ka socda gobolka amxaarada kaas oo nidaamka uu ku sheegay mid hubka looga dhigayo maleeshiyaadka amxaarada ee fano dagaalka ka socda gobolka amxaarada ee u dhexeeya maamulka abey iyo kooxaha amxaarada ayaa xoogeystay markii xukuumadda adis ababa ay bishii agosto ee labada kun saddex iyo labaatan ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ay gelisay gobolka amxaarada iyadoo xilligaasi ku dhawaaqday howlgal toddobaadyo soconaya balse hal sano iyo dheeraad kadib weli dagaalka uu socdo iyadoo boqolaal dad raydaah ay ku dhinteen kuwo intaas ka badanna ka barakaceen deegaanadoodii dhinaca kale dagaalka dowladda abey ay kula jirto kooxaha oromada ee ka socda gobolka oromiya soona bilowday shan sano ka hor ayaa halkiisa ka socda waxaana warbaahinta ku hadasha afka amxaarada laga soo xigtay in nidaamka abey uu ku waayey dagaalada ka socda gobolada kala duwan ee dalka itoobiya tobanaan kun oo askari dalka itoobiya ayaa sidoo kale wajahaya caqabado aada u daran oo dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka ah fakhriga iyo cudurada ayaa si xawliya ugu sii faafaya gobolada uu dagaalku ka socdo iyada oo warbixin ay dhowaan soo saartay waxaa loogu yeero hay-adda caafimaadka adduunka lagu sheegay in dalka itoobiya sanadkan gudihiisa toddoba dhibic saddex milyan oo qof laga helay cudurka maleeriyada iyadoo cudurkaas ay u dhinteen kun boqol konton iyo toddoba ruux madaxa maamul goboleedka ashaadolo dirarka ah ee jubbaland ayaa xabsiguri ka dhigay saraakiil ciidan oo maamulkiisa ka tirsan xilli ay kasii darayso xiisada kala dhexaysa kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cazaam carafaata xilli maamulka ashaadolo dirarka ee jubbaland uu wajahayo xaalada adag oo dhan weliba ah ayay soo baxyeen warar sheegaya in mar kale uu khilaaf soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sarraysa ciidamada maamulkaas ilawardiye laga helaya magaalada kismaayo ayaa kusoo waramaya in axmed madobe uu xabsi guriga ka dhigay taliyihii ugu sarreeyay ciidankiisa isagoona dallacsiiyey saraakiil kale uu ku kalsooni qabo dhowr sarkaal oo looga shekeeyey in xiriir hoose ay la leeyihiin xabse cabdi bare ayaa la xiray waxaana qalqal laga dareemayaa daakilka maamulka jubbaland arrinta muujinaysa heerka uu gaaray khilaafka saraakiisha ciidamada ayaa ah in marka rasaaka aroortii askariya saraakiil ka badan laba boqol oo askari ay ka goosteen deegaanka buurgaabo waxayna iska dhiibeen tuulada raskabooni oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad ka tirsan koox hirdada soomaaliya sidoo kale xog la helay ayaa sheegaysa in boqol iyo afartan ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaadala dararka jubbaland ay xalay siqda dhexe ka goosteen buurgaabo saaka markii waaga baryena waxaa ka daba tegay ciidamo kale dhammaantoodna waxay gaareen deegaanka raskabooni maalin baa maalintii ka dambeysa waxaa sii xoogeysanayaa xiisada ka dhex xoloosan koox hirdada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca ee jubbaland khilaafkaasoo ka dhex taagan deegaano ka tirsan gobolada gado iyo jubbada hoose howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa howlgalladani oo isugu jira qarax ikhtiyaal iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka hiiraan gado iyo shabeellada hoose kuwaasi oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen cagagaarka xeradii ay ka guureen murtadiinta jabuuti ee galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah kaasi oo dhaawiciisu uu yahay mid garaab ah gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen xarunta nabad sugidda murtadiinta ee degmada baardheere waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi sidoo kale gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya kaga sugan yihiin degmada garbaharey ee gobolka gado shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyo weeraro kala duwan oo allah fadligiis khasaar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta maktabka caafimaadka wilaayada bokool ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaas warkaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxameda waxaa dhowaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bokool deeq daawo ah iyo baaritaano lacag la-aan ah gaarsiiyey deegaanada dudumaaleh iyo abagbeday oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada dadka ayaa laga daaweynayay cudurro ay ka mid yihiin malaariyada tiifowga gaaska infekshanka iyo cudurro kale waxaana ka faa'iideystay dad gaaraya boqol lixdan iyo sideed qofood oo isugu jira rag iyo dumar malaaqa beesha luwaay malaaqa cabdulaahi dheere ayaa ka warbixiyey goobaha dawada la gaarsiiyey iyo sida ay dadkiisa ugu faa'iideysteen isagoona bacdilaahi u mahadceliyey maktabka caafimaadka wilaayada bokool ma inta ninkooyay maktabka caafimaadka walaayada islaamiga bokool jazaakum allahu khayran alana walaalahaas oo may waha daawunin dhiibiyo hayaan oo wakhaasatan beeler reer luway dhiibiyo hayaan bokool daraadna baaray hadana daawunanin dhiibiyo hay jazaakum allahu khayran bacdallahi ingma hadiyaan walaalahaas may kale ingmaha nagaan insha allahu xarakatu shabaab almujaahidiin ingmaha nagaan amnigaas iyona may waha nicmada inta faraaja deeri ilaahay tabaaraka watacaala nin suurta geliyay laakiin dada sababan lahay dadka iyohay maylana jazaakum allahu khayran alana allah hifdi jazaakum allahu khayran eedar liinku faa'iidaysadohay dad badana kuqiha ku qiibgalay deegaamaha talku qoyma wahaan sida oo bugbeeday oo kaleed dudumaal oo mandarka eatmadaasbilo roogi shiida oo kaleed buulkojoorta jeegbuul may waaha baadiyada fofogeyn way ku kooyi safayla daawuliinka gaadohay daawadaasna beesalaangu muslimiinta iyo dadka aawayo haayaan
sidoo kale idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysi la yeelatay dadkii ka faa'iidaystay dawa qaybinta abdumadkadhaliradidumar daawo may qiibiyaa muslimiinta qiibiyo ah nunka may kumida kaaday dhibaas maqow dhuuriye iraawaanu qudhacda muqudhacda kor ada daawiliisiyaa ilaaha kamaasan keeraanka doa keer maybar hooge deegaanka dudumaale alxamdulilaah daraadna kombyutar iyo walaalna saari haddana geeka mayleerahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maktabkii mar lamaada haniinagadi alxamdulilah daawooyinganin qeybi owlaadeenanin baari alxamdulilah joogaanu isku deganya ilaahay mayba aan ku tuwanayni iyo ilaahay gacantii kor ku weele gaaladana ilaahay dulley daawooyingana nasay alxamdulilah lacag la'aan way lang oo lacag sheeng la eri majara dhammaantii uma dad la xuladaayna ma jarna bulshada dhammaantee walalintaraahay نشو عليه الجمال داوي لك بيوه داوي لي سيها إلهي إن داوى إن شاء الله بإذن الله anuugayme waa bawaasiir ani iraaw ani isticmaalo ismari maya maya beesa ma jarto insha allah ilaahay dartiis waay daawadiisii waaya biidin illaahi muslimiinta aan sheentay wal guulaysatay biidin illaahi wajahinidii maanka do'aaya in ilaahay diinka ilaahay korweelo insha allahu gaadaldamay waha in ilaahay haziimo kurdo نورتش عبد الرحمن يرى تدمال تدمال ولا إسلام كداو كقيب يايت فما يبان رجع أنا إلهي ني قولسيو هاي لجرى قبر كوري يوم داو لزي ما هاي يا أنرجيو ما هاي ديارة لعق ما وكان لعق ما وكان خير بدن رجع إسلام maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa horey daawooyin caynkan ah u gaarsiiyey deegaanada iyo tuulooyinka fogfog ee ku yaala miyiga wilaayada mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa anaga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu